إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo jirnay walaalayaal kitaabu libaas labiska iyo qofka waxyaabaha uu xiranaya ama dhar ha noqdo ama waxyaabaha kaloo la isku qurxiyo ha noqdo wixii u banaan iyo waxaan u banaaneyn waxaan kasoo hadalnay ragga in laga xaaraantinimeeyey ina inay xirtaan xariirta inay xirtaan dahabka iyo fidada ayadana waxaan ujeeda dahabka inay xirtaan waa loo diiday waxaa kale oo aan kasoo hadalnay in loo diiday oo laga xaaraantinimeeyey dahabka iyo fidada inay wax ku cunaan ummadda dhammaanteed rag iyo dumarba ama waxyaabahaas qaaliga ah ay ka samaystaan waxyaabaha guriga la dhigto sida sariirtoo kale barkintoo kale iyo wax lamid a baababkaas xadiis xadiisyadii baababkaas kusoo arooray ayaa noo soo dhammaaday waxaan kusoo jirnay aan soo gaarnay xadiiska saddex boqol sagaashan iyo lix can baraa ibni caazibin radi allahu tacaala canhu baraa ibni caazib waxaa laga wariyay allah ka raali noqdee ani inuu yidhi qaala inuu yidhi amaranaa rasuulullaahi rasuulka alle ayaa wuxuuna amray bisabcin toddobo wa nahaanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddobana wuu naga reebay wuxuuna amray amaranaa biciyaadati almariidi qofka jiran in la soo booqdo suu nebiguna amray sala allahu calayhi wasalam qofka jiran oo lasoo booqdo waxay leedahay fadaa'il aada iyo aada u fara badan ajir badan baa ku soo arooray waxa weeye ko midda koowaad waxay qofkii u tahay markaad u tagto duca ayay u tahay waxaad leedahay laa ba'sa tahurun insha allah taczima way u tahay waad u waad ku baraarujinaysaa xanuunkan iyo dhibkan iyo waxa ku haya inay yihiin dembi dhaaf maxaa yeelay nebiga sala nebigu sal lla alay wasalam wuxuu sheegay qofkii muslima qodaxda muddo xataa in dembi looga qaadayo darajana kor loogu qaadayo wey dembina looga tiraayo saa darteed xanuun kastoo ku qabtaiyo dhibaato kastoo kugu dhacda unuubtaada ayaa lagu dhaqayaa inaad maaragtay haddii qofkaasi xanuunkiisu zaa'id yahay o aad u laqinto tawxiidka shahaadada u qabato xataa haddii u gaal yahay inaad soo boqoto ay bannaan tahay si aad maaragtay dacwo ahaan ugu gudato tawxiidka ugu qabato laga yaabo inuu muslimo isaga oo xaaladii ugu dambeysay ku jira kabacdina darteed jannada ku gola sidii nebi maxamed ba sala allahu caleyhi wasalam uu markuu soo booqday wiilkii yarkaha yahuudiga ahaa oo uu ugu tegay asaga oo sakaraadaya uu yihi war wiil yahow laa ilaaha illa allah dheh markaasuu aabihiis fiiriyey kabacdina aabihiis yidhi waxaad adeecdaa abalqaasim warkiisa qaado kabacdina wiilkii uu tawxiidka qabsaday allana uu sidaas ku badbaadiyey nebigu uu ku farxo yihi ilaahay baa mahad iskale ilaahaygii kaa badbaadiye naar wiilkaasna markiiba uu dhintay isagoon salaa tukanin soomin waxa la abuurtay camala aan samaynin aan tawxiidkaas ka ahayn ayuu maaragtay dembigiisii oo dhan la dhaafay sidaasna uu jannada ku galay wey ayib ciyaadat lmariidi amaranaa biciyaadati lmariidi wa itibaaci ljanaiz janaaza janaazada in la raaco qofka inuu janaasada raaco iyadana fadli badan iyo ajar fara badan baa kusoo arooray raacidda janaasada laba ajar bay leedahay qofkii inta janaasada ku tukada raaco qabriga la taga ilaa laga dugo labadaas laba kiiraad buu nebigu ku tilmaamay kiiraatayn oo midkiiba buurta uxud uu leeyahay oo ajra ayuu leeyahay wa tashmiiti alcaatisi qofka hindhisa oo loo duceeyo wey markuu yidhaahdo alxamdu lilah a yidhaahda yarxamuka allah isaguna yidhaahda yahdiikum allahu wayaslixu baalakum marka qofka oo loo duceeyo oo ducooyinkaas loo akriyo fadli iyo ajar baa kugu soo arooray nebiga ood raacdo sunnadiisa sala allahu caleyhi wasalam qofkii walaalkaa u ducaysay waana maaragtay waxyaabaha la isku jeclaado muslimiinta oo isku jeclaadaan ayay kamid tahay wy qofka gaalkaa uguma ducaynaysid arrintaa iyada gaalada iskugu duceeyaan biloshoo ay isdhahaan laakiin waxa weeye adiga ma dhahaysid mana u jawaabaysid haddii aada hindhisto waad salaantii iyo wixii kaloo caadiga ahaa ayaa idinka dhexeeya laakiin idinkama dhexayso isu ducayn inaad hanuun ugu ducayso in ilaahay soo hanuuniyo iyada waa ku banaan tahay wa ibraa lilqasami dhaartoo lagu baarinimo sameeyo waalmuqsimi qofka dhaartay oo loo baarinimo sameeyo dhaar haddaad wax ku dhaarato waa inaad maaragtay dhaartii guddo wey oo waxaad ku dhaaratay aada samayso haddii qof uu dhaarto ku yidhahdo waxaas hadaada isiin waxaasuu ku dhaartaasaa iga xaaraan ama waxaasu dhaho inaadan dhaarti ku kalafirinoo kafaara gud sameeye aada u baarinimo samayso oo aada wuxuu ku dhaartay aad aad u ogolaato wa nasri lmadluumi qofka la dulmiyey inaad u gargaarto taas waajib wey qofka maaragtay la dulmiyey inaad u gargaarto inta awooddaadu tahay maxaa yeelay unsur akhaaka daaliman aw madluuman qofka la dulmiyo waa waa alla subxaana watacaala samada u furaa haddiiba bini aadam la dulmiyo qofkaasi qofka dulmiyey id ilaahay u weydiisto ilahay uga qabo u yidhaahdo baryadiis waa furan tahay ilahay u gargaaraa walowba xataa gaal ha ahaadee qofka haddiiba uu madluum yahay laga gardaran yahay oo ilaahay uu baryo waxaa dhici karta qofkii ka gardarnaa inay dhibaato weyn lasoo gudboonaato ilahayna uu ballan qaado inuu gargaarayo marka qof laga gardaran yahay inaad aada mar kasta garab istaagto waa wax lagaa rabo wey weliba qofka muslim markuu yahay wa ijaabati daaci qofka muslimka walaalkaha ku yeera inaad warkiisa marki uu ku yeero gurigaaga gurigiisa ama weliimo ama maaragta allabari sab waxay noqotaba loo yaqaanaba haddii uu kugu yeero oo uu kugu marti qaado inaadan ka diidin waa inaad ka yeesho wey haddaadan cudurdaar haysanin oo aadan maaragtay saas oo kale marka masalan qofba aroosaya arooskiisiibuu kugu yeer kugu yeeray waa inaad ajibto wey qaolmada waa waajib bay leeyihiin haddaana meeshaasi munkar iyo waxyaaba xun lagu samaynayni wey oo qofku usan awoodin inuu munkarkaasi baabi'iyo markaas ma ma la ogola inaad aadid wey ayib waana maaragtay waxyaabaha dadka muslimiinta ah ay isku jeclaadaan markii qofku intuu kuu yeero aada kalsooni siisa aada ugu tagto wa ifshaai salaami salaanta oo la faafiyo assalaamu calaykumta laisdhex mariyo qof kastoo muslimoo taqaanid iyo midaadan aqooninba marba qofku muslim hadduu yaha meel uu kaaga hor yimaadaba aada salaanta ku dhejisay assalaamu calaykum aad tiraada ha ka cabsanin allah subxaana watacaala waxa weye aada u ducaysay qofkii muslimka ahaa isaguna uu ku duceeyey allana subxaana watacaala dhexdiina wuxuu dhigayaa jacayl iyo maxaba wanahana nebigu wuxuu naga reebay arrimahan soo socda can khawaatimi in lagu faraantiyeysto oo can takhtiimi lagu faraantiyeysto bidahabi dahab in faraanti laga dhigto wa can shurbi lfida wa can shurbi bilfidati in lagu cabo weelasha fidada ah weelasha fidada ah in lagu cabo ayadana nebigu waa naga xarimay sala allahu calayhi wasalam ayib sidoo kale mayaasiirta nebigu waa naga xarimay alqisiya isbuuca hore aan marnay kuwaasoo dhan wa can lubsi alxariiri marka mayaasiirta iyo qisiga mayaasiirtu waa maaragtay maraxa oo xariirta la saaro waa neefka ama xoolaha la fuulayo rukuubka la fuulayo korkiisa wax la saarto oo xariirayo qisiyina waa maraxdi oo qisi lagu sameeyo wa lubsul xariira xariirta caadigaa weeye wa istabraq marada istabraqa ah oo nooc xariirta ka mida ah iyo wa dibaaji iyo dibaajkaba intuba waa noocyada xariirta marka maro kastoo xariira waa lama ogola in uu qofka muslimkaha raggaahi uu xirto wey marka qisigu waa mara magaalo qis la oran jiro oo masar ku taala lagu samayn jiro wey ayib tan kalena mayaasiirta waa mara oo iyadana nooc xariirta ka mid ah oo xariir laga sameeyo oo iyada iyo dibaajka iyo waxoo dhan marka mayaasiir waxaa loogu magacaabay waa adag tahay waa waa waxaan ujeedaa waa waa waa waa jilicsan tahay marka waa nooc xariirta jilicsan ka mida intaasoo dhan nebigu waa naga xarimay noocyadaas kala duwana xariirta iyo wixii la halmaadaba nebigu waa naga xarimay sala allahu caleyhi wasalam xadiidka ugu dambeeya baabka waa xadiidka saddex boqol iyo sagaashan iyo toddoba ibni cumara radi allahu tacaala canhuma cabdillahi ibni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle istanaca wuxuu samaystay khaatiman faraanti oo min dahabin dahab ka samaysan faraanti dahaba ayuu samaystay nebiga sal allau alay wasalam waa intaanan la xarimin dahabka ragga laga xarimin fa kaana yajcalu fassahu wuxuu samayn jiray faskiisa qaybta yartaa maaragtay lagu qurxiyaba wuxuu ka samayn jiray fii baatini kafihi ala gacantiisa calaa casha meesha hoose buu marin jiray faraantiga markii fartaa gashay gacanta kor iyo hoose leeda meesha cad oo calaa casha buu faraantiga faskiisu hoos buu aadi jiray idaa labisahu markii uu labisto fasanaca annaasu mila dalika dadkiina sidii bay sameeyeen oo faraanti dahab ay soo qaateen faskiisiina hoos ay mariyeen marka nebiga faraantigaasi waxuu ku samayn jiroo kale shabad uu isticmaali jirayoo maaragtay istaamka iyo ama moorida midkaa dhahdidba waraaqaha la khatminayo ayuu ku dhejin jiray faranti ahana waa la isticmaali jiro quruxna waa laga dhigan jiray dahabna wuu ahaa nebiga sal lla alay wasalam farantigaas markaas uu qaba wey uma markaa dabadeed inahu nabigu sal lay slam jalasa cala lmimbari mimbarka ayuu fariistay fanazacahu wuu siibey faraantigii wuu iska bixiy wuu iska tuuray faqaala wuxuu yidhi markuu faraantigii iska tuuray innii kuntu albisu haada waxaan ahaa mid labista kan ayaan labisan jiray haada alkhaatima kan khaatimka ah waan labisan jiray dahabka ka samaysan wa ajcalu fasahu faskiisana waa meesha yarta qurxana aan dadka qaarkood ilka dhigaan oo waxba hadba laga sameeyo oo taas faskaasna wuxuu yidhi waxaan ka samayn jiray min daakhili hoos qaybta hoose hoos baan marin jiray wey faramaa bihi nebigu iska tuuray uma qaala wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartaye laa albasuhu abadan weligay dib damba uma xiranayo waa markii la xarantimay fanabada annaasu dadkii waa tuuray khawaatiimahum farantiyadoodii way wada daadiyeenoo bannaankii ku tuureen wa fii lafdin jacalahu fii yadihi yumnaa gacanta midigu ku xiran jiray bidixna way soo arortay wey ayib marka waxaa meesha laga fahmaya waxa weeye faraantiga nabiga sal alay wasalam waagii hore intaan dahabka la xarimin wuxuu ahaa dahab buu ahaa wey markii la xarimay nabiga sal allahu alayh wasalam mimbarka ayuu fuulay maalin maalmaha ka mida wuxuuna u sheegay saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim inuu labistay khaatimkaas uu labisan jiray maanta waxa ka bilowdana uu tuuray dib dambana uu labisan doonin kabacdina axaadiistii nahyinaysay inay ummadani dahabka ay xirata raggeedu ayaa soo arooray oo aan banaanayn qaybta dambe xadiiskana waxa weeye nabiga sal lay slam midigta ayuu ku xiran jiray marka saacadaada midigta inaad ku xirato way fiican tahay biixda inaad ku xiratan nabiga inuu axaadiis kaloo saxiixa inuu nabiga sal alay wasalam biixda uu ku xiran jiray farantiga mararka qaarkood saa darteed haddaad midig ku xirato iyo haddaad biix ku xirato saacadaada intaba waa kuu banaan tahay wey marka xadiiska waxaa laga faa'idaysanaya marka ugu horeysa inay fiican tahay in qofka faraanti uu yeesho uu faraanti qabo oo ziinadii nabiga sal alay wasalam ziinaday ka mid tahay nabigu isku qurxin jiray wey ayib weliba maaragtay dhinaca calaacasha xaggeeda xigta madaxiisa loo jeediyo sidii nebiguba uu samayn jiray sala allahu alayh wasalam dahabka in lagu faraanti ahaan loo gashto markii hore waa banaanayd ragga iyo dumarkaba waa banaanayd markii dambena ragga ayaa laga xarimay saasaa maaragtay lagu soo naskiyey loo xadiiskuna ku tusinaya wey xadiis kaleo ka dambeysa xarantinimeysa saasay ku tusinaysaa wey ayib sidoo kale saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim waxay ku tusinaysaa nebiga say u raacayeen wuxuu nebigu sameeyey sameynaye bal ka waran dahab fartaada ku jira oo aada inta bixisay tuurtay meeshii aada xataa wax kale kusa waad garan kartaa waad laakiin waxa weye marba haddii nebigu tuuray way tuureen waxa weeye wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantu wuxuu nebigu idinla yimid qaata wuxuu idinka reeba ka reebtanaada marba nebigii hadduu u tilmaamay in uu maaragtay uu tuuray asagiiba lagu dayanayay ayagiina waa tuureen wey marka siday u raaci jireen ay ugu dayan jireen waana qofka mu'minka waxaa looga baahan yahay marba haddii la yidhahdo nebigaa saas yidhi marba haddii sunnada nebiga si ku soo aroortay sala allahu alayh wasalam waajib kuu ah inaad raacdo oo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam aad ku dhaqantay wey ayib kitaabu aljihaad halkaa waxaa ka bilaabanaya kitaabu aljihaad insha allahu tacaala usbuuca dambe ayaan ka wadi doonaa wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala ali saxbi ajmaciin